imtixaanaadkan oo si guud kaga bilaabanaya dhammaan dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa u fadhiistay laba kun saddex boqol lixdan iyo laba arday oo ah fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe waxaana daa furay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee jubbaland daafurka imtixaanaadkan oo lagu qabtay mid ka mid a iskoolada magaalada kismaayo gaar ahaan dugsiga hoosa dhexe sare ee ganaane waxaa ugu horreyn ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee jubbaland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ahna kusimaha wasiirka waxaa inoo furmay imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ee jubbaland meel walbo oo degmo walbo si toos ayuu saacaddan oga furmay kismaayo insha allahu tacaala ilaa afar xarmood ayaa ka jiri doonto degmooyinka kale dhammaan inta kale min hal ayay noqonayaan arday dhan laba kun saddex boqol lixdan iyo labo arday ayaa fasalka imtixaankan fasalka sideedaad u furaysanayo aan ku guulaysanay maanta oo koob iyo tobankii bishii toddobaad ee tahay in aan daah furno oo uu madaxweyne ku-xigeenku noo daahfuro imtixaankii fasalka sideedaad ee sanadsugeedkii saddexaad aan furayno faa'iidooyinka iyo guulaha la gaaray waxaa ka mid ah sanadkan in sanadugsiyeedkii koowaad sanadugsiyeed saddexaad u yahay ayna ku kordheen tiro kun ah ardaydii gashay sanadkii hore markii loo eego ee tiro kun ah isdhaaf uu jiro imtixaankan markuu naga dhammaado waxaa loogu xigi doonaa imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee foom foorka oo aan rajaynayno isbuuca dambe isagana in la galo ilaah idankiis waxaan rajaynaynaa inuu imtixaanka suu noogu bilowday guul noogu dhammaado waxaan sidoo kale aan u mahad celinaynaa sanduuqa g b e oo runtii garab gala mar kasta wasaaradda waxbarashada mashaariic kala duwanna la wada madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland mudane maxamuud sayid aadan oo ka hadlayey daafurka imtixaanaadka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ayaa guul u rajeeyey dhammaan ardayda soomaaliyeed ee maanta gelaya imtixaanaadka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe imtixaankii baan maanta daafurnay dhammaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ka socdo ardada waa dhaxalka berrito aqoontana waa iftiin weeye marka haddii bini aadamka ilaahay khalqay waa inay wax bartaan mid maadi ah iyo mid diineedba taasay adduuniya akhraba ku macaashi karaan wasiir waa idiin hambalyaynaya adiga iyo wasaaradda in sanadkii hore intuu fadhiisatay imtixaamka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe ee sanadkan ay kun dheeraad tahay kun arday in ka badan sanadkan sanadka xigana waxaan rajaynaynaa inay laba jabaarmi doonto tirada maanta u fadhiisatay imtixaamaadka oo laba kun iyo dhowrka boqol ah iyadoo laga cabsi qabo faafidda cudurka coronavirus islamarkaana la fulinaya amarka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya si ay u qabsoomaan imtixaanaadka dugsiyada dhexe ayaa wasaaradda waxbarashada jubbaland oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka waxa ay goobaha lagu gelaya imtixaanaadka geysay agabyada looga hortegayo cudurka covid nneteen si loo ilaaliyo faafidiisa kuwaasi oo ardayda loo qeybiyey marka ay gelayeen imtixaanada